إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegeystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid ah ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaalo culus ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose xasan sheekh maxamuud oo horey madaxweyne usoo noqday kuna soo fashilmay ayaa mar kale xalay loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka waa kuma xasan sheekh maxamuud warkayaga saaka ayaad ku dhegaysa doontaan ciidamada liyu booliis oo ay dhistay dowladda etoobiya ayaa wiil yar ku toogtay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed kanaal ay iska kaashadeen wilaayada hiiraan iyo dadka deegaanka ayaa laga qoday deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan dowladda federaalka iyo kooxda suufiyada ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalo cuslaa oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka aljeeriya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا
warkiiyo faahfaahsan xasan sheekh maxamuud oo horey madaxweyne usoo naqday kuna soo fashilmay ayaa mar kale xalay loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya kadib doorasho musuq maasuq badan uu hareeyey laguna daahay laguna daalay xalay saqdhexe ayaa xasan sheekh maxamuud waxaa loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka ah waxaa daaqada laga saaray madaxweynihii markii mudaxileedkiisa afartan sana uu dhammaaday isku dayay inuu kursiga kusii fadhiyo islamarkaasina sanad iyo dheeraad sii joogay maxamed cabdulaahi farmaajo labada murashax ayaa isuula soo gudbay wareega labaad laakiinse midkoodna ma hirin codad ku filan oo uu ku guulaysan karo kadib waxaa loo baahday in wareeg saddexaad oo tartana la galo markaas ayuuna xasan sheekh maxamuud ku guulaystay kursiga halka farmaajana sidaas daadku ku qaaday guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ah aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada saddex boqol labaatan iyo toddoba xildhibaan ayaa codaynaysay markii hadda ugu dambaysay laba xildhibaan oo xanuunsatay ay la fasaxay musharax maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu helay boqol iyo toban cod ayuu helay musharax xasan sheekh maxamuud laba boqol toban iyo afar cod ayuu helay saddex cod waa hallaabeen madacodeenkii loo fadhiyey madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxaa ku guulaystay mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ku guulaystay waa madaxweynaha sharciga saacaddan laga bilaabo
farmaajo taandhada doorashada ee afasiyoon uma soo gelin inuu ninka guulaystay u hambaliyeeyo ee waxa uu u soo galay in asigu uu asigoo madaxweyne mar kala noqday madaxtooyada ku noqdo laakiin sariyadiisu uma rumoobin markii laga adkaaday ayaa farmaajo lagu soo dhoweeyey makarofanka waxa uu mahad celiyey guddoonka baarlamaanka guddiga doorashada iyo xildhibaanada laakiinse uma mahad celin ra-iisul wasaarihii doorashada hormuudka u ahaa maxamed xuseen rooble oo khilaaf siyaasadeed oo adag u dhexeeyey intii doorashada lagu jiray iyo ka horba farmaajo ayaa xasan sheekh maxamuud u sheegay in uu ku soo dhowaado oo uu hoggaankeeda la wareego howldhib badan waxaan rabaa halkan inaan kusoo dhoweeyo waalkay waalkay madaxweynaha cusub xasan sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahayna waxaan uga baryanaa in hawshaan dhibka badan uu ilaahay u sahlo hawl aad iyo aad u adag weeye wax sahlan ma aha
madaxweynaha ay dooratay dowladda federaalka ah xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna hadal kooban goobta ka jeediyey waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantiin waa mahadsantihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay xilligii doorashada u dambaysay ay socotay ayaa waxaa la dareemayay xildhibaanada oo buuqaya waxaa la yaab leeda in islamarkiiba xildhibaanada loo sheegayay in ay buuqa joojiyaan si loo raaligeliyo waxa loogu yeero beesha caalamka oo shaashadaha amaba telefishinada kala socotay doorashada weli codka waa socodaynta waa socotaa halla aamuso hallana fadhiisto hallana fadhiisto xildhibaanada sharafta leh iyo macal dhallinyarada iyo saxaafadda walaalayaalow sidan ceeb baynu u tahay ceeb baynu u tahay adduunka oo dhan baa ina fiirsanaya ceeb baan ugu tahay bliis xasan sheekh horey ayuu usoo noqday madaxweynaha dowladda federaalka ah afar sano iyo dheeraad ayuuna kursiga ku fadhiyey iminka wuxuu mar kale madaxweyne noqday iyadoo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka uu cirka isku sii shareeray islamarkaasina meel xun uu joogo waxaa kaloo doorashadiis ku soo aadaysa iyadoo ay sii baahday awoodda xarakada shabaabul mujaahidiin oo shisheeyuhu dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada u xil saarteen inay la dagaalamaan waxaa kaloo kursiga uu ku fadhiisanayaa xilli faragelinta shisheeyuhu uu ku hayo soomaaliya ay sii lebalixaadsatay amaba kasii daran tahay intii hore waxaana dadka tusaale ugu filan amaradii isdabajoogga ahaa ee waayadan shisheeyaha ka soo baxaya ee la xiriiray in doorashada la qabto waa mahadsan yahay cabdulaahi yaasiin jaamac haddaba waa kuma xasan sheekh maxamuud waxaa ka waramaya cabdifataax maxamed qaasim magaciisa oo buuxo waa xasan maxamuud culusow ina garguurte waxa uu ku dhashay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan sannadkii kun sagaal boqol konton iyo shantii wuxuu ka qayb galay dagaalkii afar biloodka ahaa ee caydiid iyo cali mahdi ku dhex maray magaalada muqdisho isaga oo la taliyo sare u ahaa cali mahdi wuxuu horaantii sagaashameeyadii ka mid noqday shaqaalaha hay-adda yunisef wuxuu maamulo ka soo noqday iskuul iyo jaamacadda simad sidoo kale wuxuu muddo ka mid ahaa hoggaanka hay-adda xogaha iyo siraha maraykanka uga ururisa soomaaliya ee la yidhaahdo c r d sannadkii laba kun iyo laba iyo tobankii waxaa loo doortay madaxweynaha dowladda federaalka goortaasoo si aad ah loo bartay waana halka laga aqhriyo qofka uu yahay xasan sheekh afartii sannadood ee uu fadhiyey madaxtooyada waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee gabdho soomaaliyeed ka beec mushtare oo shaqaale ahaan ugu dira dalka sacuudiga xilli dhaqanka dowladaha uu yahay in xataa xoolaha dhadiga ah aan la dhoofin dabayaaqadii sannadkii laba kun iyo tobankii iyo bilowgii laba kun iyo toddoba iyo tobankii ayay ahayd markii uu magaalada muqdisho ka dhoofiyey toban kun oo gabdho soomaaliyeed ah oo uu qandaraas uga soo qaatay dowladda sacuudiga waa madaxweynihii ugu horreeyey ee dhulka soomaali galbeed ku tilmaamay inuu yahay dhul itoobiya leedahay kadib booqasho uu ku tegay magaalada jigjiga bishii agost ee laba kun iyo lix iyo tobankii halkaasoo uu dhaanto ku soo cayaaray sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii waxa uu la kulmay obama madaxweynihii hore ee maraykanka dowladdiisa ayaa laga saaray kumeelgaarka si ay awood ugu hesho inay wax walbaahi saxiixi karto bishii febraayo ee isla sannadkii laba kun iyo saddex iyo tobankii wuxuu london ku booqday ra-iisul wasaarihii dalkaasi david cameron isaga oo u saxiixay heshiisyo badan oo qaarkood lagu sii adkeeyey shirkii london ka dhacay isla xilligii uu isagu madaxweynaha ahaa waa nin hay-ado iyo enji-oyo la soo shaqeeyey oo inta badan maamul goboleedyada kula tacaamula in la kala qaybsado wixii la helo laakiin geesta kale aan oggolayn inay la heshiiyaan dowlado aanan ahayn kuwa isaga tabantaabiya waa madaxweynihii ugu horreeyey adduunka ee oggolaado in qashin laga keenay dal kale lagu soo daadiyo waddankiisa wuxuu ahaa heshiis ay dowladdiisu la gashay shirkadda jinog urban mining international oo laga leeyahay dalka ingiriiska heshiiska ayaa dhigayay in soomaaliya lagu soo daadiyo hal dhibic shan milyan oo mitrig tan oo qashin ah sida ay qortay monitoring group inta badan afartii sannadood ee ay dowladdiisu jirtay waxaa ku amartaagleyn jiray gabre oo ahaa kolonel etoobiyaan tigree ah markii ay dagaalameen barre hiiraale iyo axmed madoobe isaguna uu la saftay barre waa xasan sheekhe waxaa la xusuustaa in dhammaantood looga yeeray adis ababa halkaasna qodobo loogu soo kala saxiixay dowladdiisu waxay aad ugu tumatay xuquuqda dadka rayidka ah ciidamadiisii iyo kuwa bankaraf waxay dad ka soo afduuban jireen deegaanada u dhow afgooye kadibna intay xamar geeyaan ayay waddooyinka gaadiida ku wareejinayeen iyada oo qofkaasi maxbuuska ah la leeyahay inoo farmooq cid walba oo aad ku arki jirtay deegaanadaas markaasa waxay qafaalan jireen qof kasta oo loo farmuuqo ha ahaado beeraley ganacsada iyo nooc walba oo bulshada ka mid ah waana midda keentay in reer galbeedku ay ku canaantaan laguna amro inuu casilo taliyihiisii nabad sugidda cabdiraxmaan tuuryare xagga ammaanka marka la eego waxa uu ahaa madaxweynihii ugu fashilka badnaa isaga shakhsiyaddiisa waxa uu muddo saddex goor ah ka badbaaday weeraro lagu khaarajin lahaa oo laba ka mid ahi ay ka dhaceen gudaha madaxtooyada xilli uu goobjoog ahaa xilligiisii waa goortii ay sida rasmiga ah u soo shac baxday taagdarrida ciidamada shisheeye ee markaasi la ohan jiray amisom muddadii uu madaxweynaha ahaa gaar ahaan julaay laba kun iyo shan iyo tobankii waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab cagta mariyeen boqolaal ciidamo burundeys ah oo haystay deegaanka leego ee gobolka shabeellaha hoose isla sanadkii laba kun iyo shan iyo tobankii bishii sebtembar waxaa dhacay weerarkii janna leh ee sida daran loogu gumaaday guutooyinkii ciidanka uganda laba kun iyo lix iyo tobankii waa markii ciidanka kenya lagu laayay deegaanka ceelcadde ee gobolka gedo waana tii uu ka murgooday oo uu meydadkooda ugu soo rukuucay dalkaas kenya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kasii xoogaysatay sidii ay ahayd afartii sannadood ee hore ee uu xasan sheekh madaxweynaha ahaa hadda wuxuu xasan ku soo aaday shisheeyihii oo godad ku ururay iskana bedelay shaarkii amisom si ay u baxaan laba sano kadib siday iyaguba shaaciyeen waxaana la isweydiin karaya waxa uu xasan sheekh soo kordhin karayo oo aanan ka ahayn culayska iyo ciqaabidda bulshada magaalada muqdisho mahadsanid cabdifataax maxamed qaasim ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaalo culus ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose gobolka jubbada hoose haddaan ku horumarno ciidamo ka tirsan jabhadda ka howlgala gobolkaas ayaa waxa ay weerar culus ku qaadeen xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka hosingow saldhig sidoo kale degmada afmadooba ay ku leeyihiin ciidamada maamulka jubbaland ayaa weerar culus lagu qaaday dhanka kale gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxaay dagaal toosa ku qaadeen xero ciidamada kasoo duulay dalka yuganda ay ku leeyihiin deegaanka buurculow oo hoostaga degmada barawe shabeellaha hoose waxaa sidoo kale ka dhacay laba dagaal culus oo ay mujaahidiinta la beegsadeen fariisimo askarta dowladda federaalka ay kaga sugan yihiin magaalada marka saldhigyada la weeraray waxay ku kala yaalaan xeebta magaalada iyo mid kale oo ku yaala xaafadda buundada bilan ciidamada liyu booliis oo ay dhistay dowladda itoobiya ayaa wiil yar ku toogtay magaalada jigjiga ee dhulka soomaali galbeed mahad cubayd ayaa ka waramaya ciidamada liyu booliiska ay ku ugaarato dowladda xabashida itoobiya ayaa maalintii shalay magaalada jigjiga ka geystay dil bareer ah oo aan geed loogu soo gamban dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay agagarka kaalin shidaal oo ku taalla dhinaca garoonka magaalada jigjiga waxayna halkaas ku toogteen wiil yar oo bajaajle ah kaasoo aan weli qaangaarin ciidanka liyu booliiska ee arxanlaawayaasha ah oo loo tababaray inay shacabka si bareer ah u xasuuqaan ayaa la arkayaa iyagoo wiilkan yar si toos ah u tooganaya iyadoo weliba dadweyne kale ay meesha buuxaan liyu booliiska ayaa ah ciidan loo tababaray inay xasuuqaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ay xoogga ku haysato dowladda xabashida itoobiya waxayna marar badan geysteen dhibaatooyin ka daran midka shalay ka dhacay jigjiga kanaal ay iska kaashadeen wilaayada hiiraan iyo dadka deegaanka ayaa laga qoday deegaan hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo xariga looga jaraya kanaal biyood gaaraya ku dhowaad shan kilomitir ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiinta u saraysa wilaayada hiiraan odayaal dhaqan iyo beeralayda deegaanada hoostaga degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan kanaalka oo laga jeediyey halka webiga shabeelle uu ka maro deegaanka quracley ee hoostaga degmada jalalaqsi ayaa waxaa ku baxday in ka badan boqol kun oo doolar waxaana iska kaashaday wilaayada hiiraan iyo dadka deegaanka kanaalkan oo si weyn ay kaga faa'iidaysan doonaan beeralayda ayaa u dhisan hab casri ah iyadoo aad looga taxadaray in kanaalka uu beerdareeyo biyaha waxaana kanaalka uu leeyahay laba biyo xireen oo loogu talagalay in xilliga loo baahan yahay biyaha kanaalka lagu fasaxo beeraha xilliga kalena laga xiro munaasabadda xarigga looga jaraya kanaalka waxaa ka hadlay guddoomiyaha nuqabada wilaayada hiiraan nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse kanaalkaasi hadda aan taagannahay mar walba oo ay biyaha soo baxaan iyadoo zarciga uu taagan yahay ama beeraha ay xadkii bislaashada ay joogaan ayay biyo kale ku imaa jireen fasalkaasi wuu khasaari jiri fasalkii yimidaa biyaha lagu tacba jiri biyo kalaa ka daba imaan jiri abaar madow ayay soomaalida u taqaanaa biyaha iska daba yimaado marka biyihii waxaa loo sameeyey xad lagu xukumi karo buundooyinaa loo sameeyey baratooyinaa loo sameeyey xilligii loo baahan yahay iyo xadkii loo baahan yahay lagu xukumayo arrinkaas ilaaha ku mahadsan humma waxaa ku mahadsan xarakatu shabaab almujaahidiin oo hindisahaasi u keentay dadka ay mas-uulka ay ka tahay iyagoo u ilaalinayo tharawaadkooda u ilaalinayo cadowga ay leeyihaynina ka difaacayo odayaasha iyo beeralayda deegaanka quracley oo markaan lagu soo dhoweeyey munaasabadda ayaa si diran u soo dhoweeyey tallaabadan horumarka leh ay iska kaashadeen dadka deegaanka iyo wilaayada hiiraan hadda keligaas markii aan ka hadlo maaragta soddon iyo laba sanaas dugnay soddon iyo laba sana waxaa u dugnaa khilaaf khilaaf markii towfiiq markaa imaanayso iyadaab iska yarbo laakiin waa amni in la helo markii amni la helo markaasay marka towfiiqna imaan karta walaayada waxyaalahaas oo noocaas aan soo koobi karin ayaa martaqaana maaragtay ay naga caawisay kanaalkaasaan maanta qodnay juhdi badanaan ku bixinay qarashka naga galay boqol iyo saddex kun oo doolar waaye saddex fasal ayaa biyihii beera ka goy jireen fasalka u dambeeya anyaxaa ka daaqay afar fasal iyo abaarta maanta kanaalkaas aan la bixinna layidhi kanaalka maanta aad soo arkayseen alxamdulilaahi oo ilaa boondooyin ilaa isalkiisa dabeen ugu dambayntii munaasabadda waxaa soo xiray waariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan adduunyada waa toosi doontaa siday u bilaabatay idiin noqon doontaa insha allahu tacaala kanaaladan kaloo furmayna waad arki doontaan ilaahay idinkii diinta xoogga saara ayada qaweeyeeya garab siiya dadkeeda jeclaada dadkeeda u hiiliya jihaadkaas maanta socda ee tadbiiqa sharciga ilaahay oo socdo qayb weyn ka noqda ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunyadiinna waa idinka mili doonaa ilahay idinkiisa ma guuldarraysanaysaan magaciinnana waa waari doonaa waa sharaf baad helaysaan sharaftoo dhan waxay ku jirtaa kitaabkeenna iyo sunnadeenna ku jirtaa hadda wixii ka dambeeya waxaan tegaynaa goobti si aan u aragno biyihii oo la fasaxay laguna fasaxay dhulbeereedkii inaan daawanno insha allahu tacaala
si kastaba ha ahaatee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dardar gelisay mashaariicda lagu horumarinayo beeraha dhowaanna ayay ahayd markii xarigga laga jaray biyo xireen si casri ah looga dhisay gudaha webiga shabeelle qaybta uu ka maro deegaanka jameeco mukhtaar oo ah deegaan hoostaga degmada buula burti ee gobolka hiiraan mashaariicdan horumarineed ee ay wada wilaayada hiiraan ayaa ku soo beegmaya xilli gudaha dalka soomaaliya uu ka da'ayo roobka guga oo ay ka faa'iidaystaan beeralayda kuwaas oo durbadiiba u dhaqaaqay tacabka beeraha dowladda federaalka iyo kooxda suufiyada ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalo cusla oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusa mareeb ee gobolka galgaduud maxamed muudde iyo abu muslim ayaa faahfaahinaya ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ayaa guulo ka sheegtay dagaalo culus oo saacdihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud sida ay wararku sheegayaan ciidamada isbahaysanaya ayaa howlgallo ka fuliyey dhowr tuulo hoostaga magaalada dhuusamareeb halkaas oo bilihii lasoo dhaafay ay abaabul ka wadeen kooxaha suufiyada deegaanada qalanqale sangooye iyo bohol ayay la wareegeen ciidamada maamulka galmudug sawiro laga soo qaaday goobaha dagaalka ayaa muujinayay ciidamada dowladda federaalka oo maxaabiis ka qabaqabanaya suufiyada ilowareedyo ayaa sheegaya in laba gaari oo nooca dagaalka ah laga qabsaday kooxaha suufyada fagaare ku yaala degmada guriceel ayaa lagu soo bandhigay lix gaari oo merobokis ah iyo laba gaari oo cabdibiliyaal ah iyo maxaabiis lixdan nin gaaraysa tali ku-xigeenkii suufida ninka lagu magacaabo cabdulaahi cabdiraage ayaa la sheegay in uu isku soo hordhiibay ciidamada maamulka galmudug wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in firxadka suufiyada uu gaaray tuulada xuursheeh ee gobolka galguduud dagaal jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay dhuusamareeb ayaa sababay in guuldaro weyn la gaarsiiyo suufiyada ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka aljeeriya tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaan ku yaala aljeeriya shan ruux oo kasoo jeeda hal qoys ayaa ku nafwaaya halka laba kalena ay ku dhaawacmeen shilkan oo ka dhacay deegaanka baabaar oo dhaca waqooyi bari dalkaas shilka waxa uu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen laba gaari oo ay saarnaayeen dad dalxiisayaal ah waxaana marka laga soo tago dadka dhimashada iyo dhaawac ku noqday jira khasaare maaliyadeed oo ka dhashay shilka labada ruux ee dhaawacyada qaba ayaa la dhigay cisbitaal ku yaala dalka aljeeriya kuwaasoo xaaladooda caafimaad lala tacaalayo warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanayay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waa inaga intaa